iyadoo ay shilo ku beegneed sideedda maarso maalinka ah haweenka adduunka ayaa munaasabad lagu xusiyey waxaa ka qayb gelay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya taas oo ka dhacday magaalada muqdisho ugu horeyn wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk ee soomaaliya khadiija almaqsuumi ayaa ka hadashay munaasabadan iyadoo sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay dadaallo xoogan ugu jiraan sidii ay door muhiima kaga qaadan lahayn dibudhiska dalka gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka la qorsheynaya inay dadweynuhu codkooda dhiibtaan waxaana rabnaa inaa xoogeysno arrimaha qof iyo cod maanta waxaan rabnaa qof iyo cod inay waddanka gaarto codkiina la maqlo maantana codkiina gadaala ka maqlaya waxaan rabaa si fiican inoo maqlo maanta codkiina qof iyo cod soomala aadaay soomala aadaayo waxaan rabnaa codkiina inuu si fiican ugu muuqdo qofkii ku habboon oo codkeeni si fiican oo xuquuqdii gabdhaha soomaaliyeed u raadinayo inaa codkeena siino saas soo maan saas awgeed waxaan rabnaa codkeenna gabdhaha soomaaliyeed meel walba inay ka muuqdaan ka taga waxay tahay gabdhaha igu qaalisan oo qadbigayga aada ugu weyn waa gabdhaha ciidanka soomaaliyeed gabdhaha ciidanka soomaaliyeed ayakii baa maanta noo taagan aan u baahannahay darajadooda mar walbo ra-iisul wasaaraan hore uga hadlay haddana ku soo celinayo darajadooda meel kasii saraysa inaan mar walba la geeyo marwada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sahro cumar xasan oo qudheeda ka hadashay xuska munaasabadda maalinka caalamiga ah ee haweenka adduunka ayaa sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay dadaallo xoogan ku bixiyeen dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka haatanna ay diyaar u yihiin inay dhacsadaan xuquuqda siyaasiga ah hambalyo waa sideedii maarso oon maalin ka soo hormarnay maanta toddoba waaye howlo badan awgood saasaa loo soo hormariyey hambalyaan leeyahay haweenweynaha adduunka gaar ahaan haweenka muslimaadka muslimiinta gaar ahaan gabdhaheennan soomaaliyeed hambalyo maanta waa maalintaan aan afkeena furanaynay sheegaynay wixiina dhibaaya iyo waxaan ku farxayno qof iyo cod waa ka hadlaynaa qof waliba codkeeda iyadaa iska leh qofkay iyada rabtay siisanaysaa kanaan jecelahay kanaan nacabahay kana ahay ma jirto
ugu dambeyn saale axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in dowladdu ay dadaallo xoogan ku bixisay sidii haweenka codkooda loo maqli lahaa islamarkaana ay u heli lahaayeen qoondada ay leeyihiin waxaa maanta aniga sharaf weyn ii ah inaan halkan kala soo qayb galo xafladdan ay ku dabaaldegayaan kaga baaraandegayaan arrimaha haweenka iyo doorka ay kaga aadan yihiin qarandhiska soomaaliyeed sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan halkan idinla joogo waxaan soo xasuustay heesta heesaha soomaaliyeed ugu caansan hadda beledweyn ma waa heesta la yidhaahdo hooyoy la'aanta ee uu muddo dheer ka hor abwaankii weynaa ee maxamed hadraawi warsame hadiyad uga dhigay hooyooyinka adduunka iyo khaasatan hooyada soomaaliyeed sanad kasta sideedda bisha saddexaad ayaa dunida weyda laga xusaa maalinka caalamiga haweenka adduunka